kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qayb ka mida barnaamijyadeennii xidhiirka ahaa ee barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada oo ay idiin soo saarto hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s ed waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah abubakar moxamed soo dhowaada waa hagaag ujeedka cashiradeenna idaacadda sida joogtada ah uga baxaya waa koruqaadista aqoonta iyo kobcinta waxqabadka wanaagsan ee dhegaystayaasheenna ee ku saabsan nafaqada iyo badqabka cuntada arrintani waxay noo leedahay barashadeedu muhiimad weyn waana halkan kaga go'an qaadanayno qaabkan qoyskeenna iyo nafteenna u quudinayno si aan u helno nafaqo iyo caafimaad wanaagsan dhegaysta casharkeenna maantana wuxuu ku saabsan yahay ilaalinta nadaafadda deegaankaad ku nooshahay sidaan casharkeennii hore ku soo barannay ilaalinta saxada ee dhammaan xubnaha qoyska waxay keentaa in laga hortago xanuunnada waxaana jira sababo bulsho oo khasbaya in qoyska iyo qofkaba ay lama huraan u tahay saxada wanaagsan mararka qaarkood saxada ama caafimaadka qofka oo xun waxay u keentaa bahdilid iyo takoor lagu sameeyo oo dadka ku faquuqaan haddaba si aan wax badan uga sii ogaanno aan la hadalno khubarradeenna barnaamijka maanta oo kale ah muuse maxamed oo ka tirsan hay-adda faw iyo idil cumar oo ka tirsan hay-adda gargaarka ee ahaayo waxaan ku hormarayaa muuse maxamed ee adoo soo dhowaanaya mudane maxay yihiin tallaabooyinka muhiimka ah ee loo baahan yahay in qofku sameeyo marka uu doonayo inuu wanaajiyo saxadiisa ama caafimaadkiisa gaar ahaan xilligan lagu jiro xanuunka safmareenka ah ee covid sagaal iyo toban ama coronavirus waa dhawahay waana ku mahadsantiin barnaamijka inaad igu soo dhaweysaan waxyaalaha loo baahan yahay waxaawaaye oo xilligan hadda lagu jiro oo adag oo covid nineteenka ah ama cuduradan samarka ah waxyaalaha qofka looga baahan yahay waxaawaaye inuu ka fogaado meelaha cariiriga ah ama meelaha laiskugu yimaado midda kaloo xigta waxaa waaye in qofkii uu ku dadaalo haddii lacala ee noqoto in uu ka maarmi waayo meesha camal inuu tego ama danihiis uu kasoo qabsado in uu afxirkii oo face mask ama sanxirka afxirkii uu badiyo oo hadduu qufacayo ama uu culeysyo isku arko qufac iyo xildhisyo iyo culeysyo saa asaga laftiisa bulshada u dhexgelino gurigiisa uu joogo oo isku karantiila gurig gurigiisi so midda ugu muhiimsa waxaa marka meelaha buux buuxa oo laiskugu yimaado qofki inuu ka fogaado si asagina uu usoo qaadin cudur iyo culeys haddii asagii uu qabana uu u gaarsiinin dadka so labada dhinacba waxaawaay waxay u tahay faa'iiday u tahay waayahay sidee qofka mar kasta u ahaan karaa mid ka fayow wasakh waxaan u kala qaadaynaa taa ayada ah waxaan u dhigi karnaa laba qaybood ama saddex qaybood aan udhigi karnaa ko midda koowaad waxaan dhihi karnaa shaksi ahaan qofkii nadaafadiisa inuu asaga ku dadaala shaksiyan oo midda jirkiisa midda dharkiisa ilkihiyo cadeysta diyo iska jara qaab dhaqankiisa uu hagaajiyo midda labaad aan dhihi karna waxaa waaye deegaankii uu asaga ku noolaayo deegaanka asaga ah marka inuu ka dhigo deegaan nadaafadiisa ay wanaagsan tahay oo environmental hajinku afqalaad lagu yaqaana nadaafada deegaanka a qashinkii iyo wixii inuu iska xaaqo kadibna meel fiican oo laisla ogsoon yahay oo asagaana dhibba u keenin uu ku gubo ama uu ku rido oo meel loo qorsheeyo inuu ku rido marka musqushii oo kale qofkii inuu iska nadiifiyo oo musqushaas siyaaboon looga nadiifiyo leedahay nadaafadda musqusha uu ku dadaalo qashinka gurigii uu ka xaaqay ama cuntada haraageed iyo wixii meel kaas ahaaneed oo fiican oo loogu targala u geeya marka in qofki marka nafsiyan shaksiyan asagii uu nadaafadiisa ka dadaala tii gurigii iyo hawshii iyo saxadina uu ka dadaala taas yaa muhiim ah waayahay maxaa keena in dadka ay dugsadaan qashinka ama aysan joogtaynin tallaabooyinka fayadhowrka wanaagsan taa waxaan dhihi karnaa dhowr yaabood ayaa keeni karta ko wacyigeli-aan oo dadkii oo ay ku wacyigashanaan dhibaatada ka dhalan karta qashinkan iyo waxaan uu dugsanaya midda labaad oo dhici kartana waxaa waaye qofkii qashinkan meel uu geeyo ma garanayo dhulkii meel loo asteeyey oo hal la geeyey ladhahma meel walba qofaa iskale marka qofkii waxaa xanibaya marka oo culeysna u keenaya waxaa waaye meesha uu geen lahaa so dawladda ama dadka maamulka ayaa waxaa laga laga rabaa in ay bixiyaan meel laisla wada ogyahay oo astaysan qof walbana uu geeya sida labada siyaood waxaa waaye dadkii wacyigelinta ay ku yar tahay iyo meel loo qorsheeyey oo wixii wasaqa laiskugu geenayo oo aana jirin waayahay maxay yihiin tallaabooyinka laga rabo inuu qofku qaado si uu deegaankiisa uga dhigo mid nadiif ah kow qofku waa shaksiyan wax walba adig kaa bilaabdeen adiga horta inaad nidaafadaada ku dadaasha shaksiyan oo dhowrka nooca usoo qaadnay dharkaadii jirkaadii wixii oo dhan inaad ku dadaasho kow laba gurigaadii iyo hoos a usoo noqoto aad ku dadaasha musqushii daaradii nadaafadeeda wixii nadaafadeeda aa halkaas kadibna wasaq noocayada ah meel ku habboon uu iska geeyo qofki oo iskaga fogeeyo taas ayaa muhiim ah mahadsanidkaasi waxa uu ahaa muuse maxamed oo ka tirsan hay-adda faw waxaanad dhegaysanaysaan barnaamijkeenna xidhiirka ahaa ee barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada oo ay idiin soo saarto hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s a waa hagaag haddaba waxaa jira tallaabooyin door ah oo aad ku xaqiijinayso inaad ku joogteynayso nadiifnimada jirkaaga qoyskaaga iyo deegaanka kugu hareeraysan waxaana ka mid ah tallaabooyinka soo socda inaan jirkeenna si joogto ah u mayrno qubaysanno oo dhaqno jirka iyo timahaba mar kasta aan joogtayno cadayga iyo nadiifinta afka arrintani waa mid muhiim ah markay noqoto ka hortagga jeermiska afka ku dhasha oo keena in afkeennu uro dhaq gacmahaaga mar kasta adigoo ku dhaqaya saabuun ciddiyaha iska gaabi waayo waxa ay kaydsadaan wasaqda dharka wasaqooba iska beddel waayo way uraan ama jirkaaga ayay caabuq ku ridayaan mar kastood qubaysatana dhar nadiif ah gasho mar kastoo aad qufacdo ama hindhisto xusulkaaga ku dabool sanka iyo afka si aad uga hortagto in jeermiska uu gaaro dadka kale haddaba si aan macluumaad dheeraada u helno aan la hadalno idil cumar axmed oo ka tirsan hay-adda gargaarka ee ahaayo ee adoo soo dhowaanaya qoysaska soomaalida maxaa la gudboon inay sameeyaan si ay deegaankaay ku nool yihiin uga dhigaan mid nadiif ah ku dhowahay barnaamijka haddaan ka bilaabo su-aashaadi weydiisay soomaalida kow horta waxay u baahan tahay wacyigelin deegaanka inay u arkaan inuu gurigoogii oo kale yahay laba waxaa la qaadi karaa waxyaalo badan waxaan u qaybin karnaana mid miy iyo mid magaalo waxaa jirta magaaladu waxay ku fiican tahay iyo waxay ku fiican yahay miigu waxa uu miigu leeyahaa jira wuxuu magaalada lahayn baa jirta kow markaan kasoo bilowno wuxuu miigu leeyahay miigu waxay leeyihiin waxay ka dhaansadaan biyaha ceelalbay ka dhaansadaan magaaladu laakiin waxay ka dhaansadaan dhaqan maxaa kala gudboon haddaba markaan miiga joogno miiga waxaa la gudboon inay nadaafadii ilaaliyaan ceelkooga kasoo qaad inay la isticmaalayaan dadkii arigiina dhinacna ka cabayo uuna ka cabayo xakan maxay haydeen dadkii in la kala separate gareeyo lakala la kala duwo oo ceelkaa ku kala lagaaga dhiso loo waxeeyo in dadku suuliya ma laha miyiga markaan joogno in loo sameeyo dadku inay toilets lahaadaan inaad barmoosh loo siiyo musqulo ama suuliyo aa musqulo ama suuliyo in dadkii lagu waaniyey inay jarin geedasha ama ayna dhirtii xaalufin ay iska ilaashaan waayo wuxuu sababayaa dhirtaasi inuu dadkii abaar badan dhacdo si guud waxaan ognahay inuu geedashaasi ay markay neefsadaan ay hawada galaan ay galaan hawada inuu roobka ka samaysmayo daruura waxaa dhimanaya silsiladii markaa roobka dadka hadha waxay ka caban doonaan inay roob la-aan baa jirta because iyagiibaa jaraya sababtoo iyagaa jaraya geedashii intaasoo dhan lagu waaniyo in dadku meelaha masquulaha laftigooga hadday hayin masquul ama suuliyo inay la tagaan meelo aan laaga oon biyo marayn hadhow markay ku saxaroodaan waxaa dhici karta inay biyaha maray roobka markuu doo uu geeyo meesha biyihii sugurinayna ama ceelkoogii ku shubo taasina waxaa dhici xanuuno badan inay ka dashaan magaalada marka loo imaado waxay isticmaalaan magaaladu buleecaday isticmaalayaan xaafad walba buleecad baa kasoo fatahaysa in buleecadaasi waxa ka dhalan doona xanuuno waxyaalo badan baa ka dhalan kara in la waaniyo iyaguna xaafadaha si guddi ahaan hadday xaafadda guddi leedahay in lagu waaniyo ama soomaalidu waa waxa weeye dad afka ka hadasha aan gacanta ka hadalina dawladoo kale la isticmaala inay lagu awoodsiiyo inay biyaha yareeyaan waxaa jirta magaalada marka la imaado inay warshado leeyihiin warshadahaas waxaa jirta inay qiiqii hawada ku faafiyaan qiiqaasina oo dadku dhibaato ku keeno laba waxaa jirta in shirkadaha telefoonada samaynaya iyadii shirkadaha laydhash oo kale ina biro laga dhex taago magaaladii dhexdiisii dadkii bulshada ku nool yihiin kaasina wuxuu bixiyaa kaah ama radiation waxa loo yaqaano oo dadka hadhow canceris buu sababaa kansarada iyo waxay sababi karaan madax xanuunka oo dhan bay sababi karaan in laga saaro wixii shirkada iyo wixii warshada in magaalada laga saaro oo loo sameeyo meel gooniya saddex waxaa jiri karta qashinada aan gurno ama laga soo guro magaalada dad baa waxaa jira xil qaamo ama magaalada qashin kasoo guro gaari kaga soo gura laakiin problemka iyo dhibaatada ay leedahay waxa weeye inay dhigaan meel xaafad kale u dhow taasina dee weli waxba may waxba may sabin waxba may dhamayn bay ka dhiganta way sii kordhiyeen laakiin waxaa loo baahay in meel cayiman oo ku habboon oo magaalada ka fog inta la geeyo la ololiyo qashinki qashishkii saana ku dhammaado waayahay in deegaanku wasakh ahaado maxay dhibaato u leedahay nolosha dadka
xanuunada badan ee ka dhasha nadaafad darrada ama deegaanka ka imanaya waxa weeyaan kow horta biyaha ka mid a cuntooyinka aan la daboolin baa ka mid a markaan leenahay qashinkii lama habayn oo meel fiican lama geyn dugsigii qashinka ku dhashay waxaa iman karaa adaa u dhow xaafadaadii kuu dhow yahay inuu dugsigii isagoo kasoo sida cudurkii iyo jeermiskii kasoo sida uu cuntadaadii aad ku dul fadhiisto dabeetana xanuun laga qaado xanuunada waxaa ka mid a dayriyada ka mid a koleeraha ka dayriyada waxaa uga jeedaa shubanka iyo daacuunka iyo tiifowga sax shubanka tiifowga iyo daacuunka markaan leenahay biyaha buleecadaha ka dhacayana waxaa ka mid a biyaha buleecadaha ka ka dhalnay waxa weeye biyuhu markay ururaan ay uskag yihiin waxaa ku dhici karaa inay ku dhalato kaneeco kaneeca markay dhalatana in dadkii ku wada dhacdo duumadii markaa dadku saasay ku wada xanuunsanayaan in waxyaalahaasoo dhan badan baa ka dhalanaya deegaanka markay dhacaan xanuunadan soo sheegay ahaa inaad ku dhaco shubankii iyo tiifoogi waxaasna markay dhacaan qofka waxaa ku sababaya inuu xaalada u galo uu ku daciifo difaaci jirka difaaci jirka markuu daciifana inuu qofkuu lahaan waayo wax soo saar ama dee noqon waayo qof awood leh uu qof saa ku noqdo qof daciifa waxaas waxaasna waxay sababayaan nafaqadiisa jirka dhibaato badan ku keenayaan marka waxaa loo baahan yahay in aad looga digtoonaado xanuunada ka dhalanaya deegaankaada waayahay ma jiraan talooyin kale ood siinayso oo ku saabsan fayadhowrka qofka iyo deegaanka talooyinkaan siinaya horta waxa weeyaan qofku iyo deegaanka xidhiirka weyn ee ka dhexeeya horta waa xidhiir weyn wax qofku isleeyahay gurigaaga kasoo saarayo deegaanka uu geeyo ayaa isaga kusoo noqonaya markaa mar walba waxaa loo baahan yahay inuu isagu dhibaateyn deegaanka siduu isagu dhibaata ugu yimaan deegaanka markaad ilaalisa ayay adigu ayaad adigu nadaafad helaysaa kasoo qaad maanta waxa ugu yar ee qofku sameeyo waxa weeyaan hadduu maanta isleeyahay nadaafad samee oo deegaanka ka samee inuu isaguna isdhowro deegaankana dhowro weeyaan kasoo qaad haddaad qashin gurayso inaad gacmahaaga aad la gasho maxay ahayd wax fiican oo protectiveku ilaalinaya inaad u xidhato shanfarood laxla xidho aad u xidhataa u baahan tahay same time markaad dhamayso inaa waxa loo baahan yahay aad gacmaha farxadato farxadku waa waxa ugu muhiimsan adiga iyo iyo deegaanka nin kala ilaalinaya cudurada deegaanka ka jiraya adiga nin kala ilaalinaya iminka waxaa socda waxaa loo yaqaano xanuun la yidhaaho covid nineteen ama coronavirus waxaasoo dhan waxay ku imanaya waxaa lagu leeyahay farxasha farxadku keli haatan covid nineteenka maaha laakiin waxaa la odhan karaa xanuuno badan badan badan oo adiga ku dili lahaa oo nafaqadaada hadhow saameyn lahaa ama daciifnimada jirkaaga ama awoodda jirkaaga saamayn lahaa inuu kaa kaaga hortagayo farxalkaas marka waxaa loo baahan yahay qof walba deegaankii adiga waxa niga dhexeeya inaad nadaafadda jirkaaga ilaaliso nadaafadda deegaankaaga ilaaliso mar walba ood wax qabanaysa inaad farxal ku bilowdo kuna dhamayso aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd idil cumar axmed oo ka tirsan hay-adda gargaarka ee ahaayo
adniga kalana adqadiyayo atirsimanqoy adniga kalana adqadiyayo atirsimanqoy
ogobay kalgacal axdi dawrisi samaanteedalin sowjeedadaymi kuminan rixin ubadqeybqadiyo nal aayatin wacan ilahuna
amin labayo waa min
ubinkalgacal axdi dawrisiis ammaanteeda lihin
lawajeedadeenni kumaynaan aflixin ufasayr qadiyo nololaayatin wacan ilahuna siin
amina lahay amin ogobeyka gacal axdi dawrisiis ammaanteeda lihin amina lahay amin dolkeedadini minan lixin ubadqayrtabiyo laba aayatin
waa hagaag haddaba dhegayste deegaanka aan ku noolnahay ayaa sidoo kale u baahan inaan ilaalinno nadaafaddiisa kana hortagno jeermiska baarasaydhka ama dirisku noolaha cayayaanka iyo qurunka kale ee fidinaya xanuunnada innaga ina soo weeraraya deegaanka wasakhda ahi waxaa ka dhasha duqsiga ama tixsiga baranbarada jiirka iyo walada oo faafiya jeermiska waana in dhammaan qoyska ay joogteeyaan nadaafadda deegaanka si ay isaga ilaaliyaan xanuunnada tallaabooyinkan soo socda ayaana muhiim u ah qoyska inay qaadaan si deegaanka ay uga dhigaan mid nadiif ah ka fogee guriga xoolaha waayo digada iyo saarada xoolaha waxay soo jiitaan duqsiga guriga iyo agagaarkiisa ha u oggolaan qashinka saxarada iyo wax kastoo xumaynaya deegaanka ka fogee biyaha inaad dhigto musqusha ama goobta aad wax ku karinayso inay u dhowdahay musqusha mar kasta oo aad cunto karinaysana gacmahaaga dhaq mar kasta qashinka ku gur goob daboolan si uusan ee, tixsi uga dhalan haddii uusan guriga lahayn goob qashinka lagu dabooli karo isku day inaad gubto waa hagaag ee dhegaystay casharkeennii maanta intaas ayuu ku dhan yahay wuxuuna ku saabsanaa ilaalinta nadaafadda deegaanka waxaanu ugu dambeeyey casharradeennii taxanaha ahaa ay ku saabsanaa nafaqada wanaagsan iyo badqabka cuntada oo ay idiin soo saartay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s aid midowda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka banka adduunka hay-adda horumarinta dibadda ee sweden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gates iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska waxaanan mahad ballaaran u jeedinayaa dhammaan khubarradii kala duwaneed ee sida hagar la'aanta ah uga qayb qaatay barnaamijyadeenna waxaana idiin soo jeedinayey anigoo ah abubakar moxamed dhegaysigiinna ayaad ku mahadsan tihiin nabadgelyo